aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta tooska ah ee la xiriirta dagaalada saaka ka socda qeybo ka mid a wilaayada islaamiga hiiraan gaar ahaan weerarka cagmarinta ah ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ee deegaanka aboorey ee duleedka degmada buulaburte ee gobolka hiiraan halkaasoo ay saldhigyo ku lahaayeen ciidamo ka tirsan militariga iyo kuwa sirdoonka ee dowladda federaalka sidaan la socono maalintii shalay qeybo ka mid ah ee gobolka hiiraan waxaa socdaal iyo safaro ku marayey wafdi uu hogaaminayo taliyaha ciidanka sirdoonka dowladda federaalka ama taliyaha hay-adda sirdoonka dowladda federaalka ninka lagu magacaabo sambalolshe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaas ninka lagu magacaabo yuusuf dabageed waxaana saraakiishani ay booqdeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalka iyagoo isku dayayey inay ciidanka iyo macnawiyaadkooda ay kor u qaadaan oo ay ku qanciyaan inay furimaha kusii sugnaadaan haddii ay la kulmaan weeraro uga yimaada dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay iska difaacaan weerarka saaka ka dhacay deegaanka abuureyna wuxuu imaanayaa iyadoo iskudaygii saraakiisha dowladda federaalka gaar ahaan sambalulshe iyo kuwa la midka ay ku doonayeen in ciidanka ay ku qanciyaan inay dagaalamaan oo ay jilbaha aastaan ay gebi ahaanba fashilantay oo ciidanka marka ay rasaasta maqlaanba ay furimaha iyo goobaha dagaalku ay ka dhacan ka cararayaan marka waxaa muuqata in iskudaygii sambalulshagiiyo saraakiisha la midka ah ay gebi ahaanba fashilmeen oo ciidanka dowladda federaalka ee furimaha ku sugan ay dhegta u taagan tahay marka ay rasaas iyo jabaqdeeda maqlaan ama ay helaan xog tilmaamaysa in weerar ka imaanaya dhanka ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu kusoo fool leeyahay ay ka cararayaan lama oga xilligan halka uu ku sugan yahay sambalulshe iyo saraakiisha la midka ah si dhab ahna looma cadayn karo laakiin warka sugan waxa uu yahay in shalay qeybo ka mid a gobolka hiiraan ay socdaal iyo safaro ku marayeen sambalulshe ninka lagu magacaabo yuusuf dabageed iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda federaalka uu ka mid yahay liibaan axmed xasan liibaan shuluq nin lagu magacaabo oo ah musharax u tartamaya xilka madaxtinimada ee maamulka galmudug